xaaladda dadka ku nool tuulada dayamasame oo qiyaastii toban kilomitir u jirta degmada jowhar ayuu sheegay guddoomiyaha tuuladaas inay dadka qaar u barakaceen muqdisho halka kuwa harayna ay ku nool yihiin kalluun iyo cagaar biraha laga soo gurto dadkan oo ah beeraley ayay ku tiirsanaayeen dalagyada biraha kasoo go-o labadii sano ee ugu dambeysay ayay saameeyeen fatahaadihii webiga shabeelle iyo ayax sida uu sheegay maxamuud ibraahim allatuug oo ah guddoomiyaha tuuladaasi wallaahi daymasaba dadka joogtadka badan hata dadka waa barakaceen tuulada tuulada abaar baahayd tuulada abaar baahayd tuulada macnaa beer beeri dhan waa halaabe beeri ayax iyo biya beeri ku dheeli dadkan way beeri leey ahaayeen dadka xoolo dhaqata ay ay macnaa meehen dadkii beeri waa ka halaabeen dadka dakhala ku dheeli hada malaa jiro in xabad hada dadka kala yahay walaashay tuulada dadka guud ahaan dadka waxay ahaay ay ahaayeen sidad waa lagu dhuqo dadka dadka ayaga ay ahaayeen hadda haddii on kayaas hadda hirti haddii badato ilaa waa lagu dhuqo dadka dadka dadka oo joogada macnaa tuulada ina hadday والله كذي ملاذ يا عبدي عيار لعون عبدي لخساسة ساسة ولا شيء معه زبدة معناها هيكون اليوم أتكب بدنا وصل ويان مرمرنا ما تبعد وصل لك ما ما ما ما ما ما سأزلنا وصل وقناه وصل ويان وصل ويان بس على الدكتور وصل ويان waxa uu intaasi ku daray guddoomiyaha inaysan jirin wax gargaara uga yimid hirshabeelle marka laga reebo hay-adda w f v oo masago yar gaarsiisay qoysaska ku haray tuulada isaga oo ka codsaday maamulka hirshabeelle iyo wasaaradda beeraha in wax la taro islamarkaana laga hagaajiyo meelihii ay biyaha ka soo galeen maadaama la filayo xilli roobaad
maamulka hirshabelle waxaan codsanayna iyo he-ada waxaan codsanaynaay inay si dhaksale naas macnaa si oo lagu guuri lahay kanaal amiga go nala kale lahay
waxaana jirta in webiga xilligani biyo badan lahayn balse marka uu yimaado roobabka guga ay dhici karaan barakac ku yimaada dadka degan tuulooyinka webiga hareerihiisa ah iyadoo tuulooyin badan oo hoos yimaada degmada jowhar mahadaa iyo balcad taasi oo keentay barakac iyo baaba hantiyeed